الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون wax walba oo dhaco allaha ilaahay bay ku dhacaan waa wax qornaa oo naga horreeyey marka waxaa ka dhacay gaaris masiibaa ka dhacday roobkii da-ay ayaa wuxuu keenay saameyn inay webigii tarariba uu jebiyo karkaaraha meelihii isu maraayay inay xirmaan nairobi iyo garis inay kala xiranto marka ini dadkii bini aadamka tamardaru qaba dadkii inuu isku sharabay inuu dhinacan gaaris usoo gudbo doon in la isticmaalay dad nabad kusoo gudbayna waa jiraa dadna wuu qarraqmay oon tiradiisa la ka saynin marka waa wax xugun ilaahay waxaan rabaa inaan horta dadka u tacsiyeeyo inta laga maqan yahay inta dhimatay inaan u tacsiyeeyo oon u sheego inay xanuunka uuna wada hayo maadaama aan nahay odayaashii dadka inaan u tacsiyeyno dadka dhintay oo hadda la arkay meydkiisa oo la oqoonsaday iyo kuwa maqanbo inaan u tacsiyeyno oon dhahno ilaahay samar iyo iimaan hana siiyo waa wax qornaa dowladdana aan dhahno ijtihaad dheeraade waa in la suubiyo waxaan rabnaa ijtihaad dheeraada in la suubiyo oo waxaa jira dad quusayaal leh oo neefiga kenya uu leeyahay in dadkaas la keeno quusayaasha ah la quuso helikobter la keeno kor socoto webiga waxaa la fili in maydad ay soo baxaan marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay ijtihaad dowladeed dadaal waa la suubinhayaa oo dowladda hadda meesha way joogtaa laakiin waxaa jira su-aala la isweydiin karo maxaa dhe meesha haddii askar joogto doon yar intaasoo ruux ma fuusheen laakiin haya cala salaad iyo waktigeedaa la dhahay markii dadka la aaso oo meydka lasoo guro oo dadka intii dhimatay la ogaado unbaan ka hadlaynaa hadda waa un laba shay dadka ilaahay samar ha siiyo maanta hadda gaaris dadkii oo dhan wuxuu tugan yahay webiyaha agtiisa xanuun zaa'ida dadka hayaa ilaahay samar ha siiyo dadka dowladdana waa inay ijtihaad dheeraad ee suubiso waxaan aniga waxaanba dhihi karaa waa nasiibo qaran waddankan kenya hadda inta meeloo dad baa ku dhintay laleeyahay way badantay marka waxaan u malayni dowladda inay dadaal ka kordhiso dadkana uu samro waxaana la ogaado wax ruux gacanta ku haysta maaho waa wax qornaa oo qudrad ah oo naga weyn annaga marka intaasaan dhihi lahaa